goordhow waxaa inoo soo socdaa inoo soo socda qodobo kala duwan balse haatan marka hore doodii gaabnayd waxaa inoo haya waryaheena maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii doodda gaaban shalay waxa uu qarax ka dhacay degmada buula bardee ee gobolka hiiraan oo dhowaan ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay ka saareen maleeshiyaadkii al-shabaab ee ka talinayey ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay oo isugu jiray ciidamada dawladda oo sarkaal sare oo la yidhaahdo korneel maxamed amiin jeesow uu ka mid ahaa iyo dhowr askarta amisom ee jabuuti ka socda ah waxaa kaloo meesha ku dhintay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka geystay ku dhowaad labaatan qof oo kale way ku dhaawacmeen weerarkaasi qaraxyada noocana ee al-shabaab ku bartilmaameedsato baro muhiim ah ma aha kuwo cusub oo ku cusub soomaaliya waxaase la isweydiinayaa maxaa u fududeeya in al-shabaab fuliso weerarada noocana waa qodobka dooddeenna gaaban ee maanta waxay dooddu dhex maraysaa cabdicasiis xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada london iyo cabdirasaaq jalwo oo ah guddoomiyaha mid ka mid ah ururada dhallinyarada ee waqooyiga amerika oo doodda ka qaybgalaya isagoo ku sugan magaalada louville ee xarunta gobolka kentucky dalkan maraykanka waad imaqlaysaan labadiinaba cabdicaiis baan ku hormaraya cabdicaiis maxay kula tahay in al-shabaab ay u suurto geliso in weerarada noocana ay qaadaan shaki kuma jiro maxaa yeelay waxaan idin xusuusinayaa waxaan ku noolahay magaalada london dadkii u ololayn jiray kooxahaasi ee dagaalka u haystay inay dowladnimada ku gaarayaan dagaalka hadda hadda waxay kuleeyihiin waxaan dagaal anagoo gacan ka helayna ciidamada gobolka sida koga kenya iyo iyo iyo etoobiya kuwaas ay horay u diidanaayeen xalka ay maanta ka raadinayaan iyaga oo madax ka ah jamhuuriyadda soomaaliya suurtagal ma aha suurtagal ma aha shabaabkuna waa sii wadayaan dilalka iyo qaarajinta ay ku hayaan saraakiisha iyo dadka doonaya dowladnimada soomaaliya iyo soomaaliya in laga saaro hanaanka maanta ay ku jirto ee mugdiga geliyey nolosha inta badan dadka soomaaliyeed suurtagalna ma noqon doonto inta kuwa maanta jira ama madaxda ka ah hogaanka dowladnimo ee soomaaliya soomaaliya ay ka guulaysato kooxaha duulaanka ku ah qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdicaiis waxaan siinayaa cabdirasaaq jalwaan siinayaa marka hore bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ani waxaan aaminsanahay fikradda walaalkii cabdicasiis fikrad ka duwan waxaan umalaynaa twenty three years ayaa la galay oo soomaaliya aysan lahayn central government kala dambayn dadkii ku dhashay soomaaliya wakhtiyadaas oo maanta qaangaar wada ah oo iyagu ciyaal leh badankood ayaa waxay aaminsan yihiin inay sidaana uga wanaagsan tahay habka dowladnimada iyo kala dambaynta fox marka markaad usoo jeesto su-aasha aadna weydiisay oo aadna dhex dhigtay ra'yigaas anugu waa ra'yigaygu waa ka bedelan yahay nimankan al-shabaab iyo sida dawladdu ay u qaabishay ama ay ula dagaalayso ama ay u rabtay inay meel u saarto dawladdu waxaan umalaynahaa inay inay adeegsanayso wax kasta oo ay ku qaban karto ama wax ku samayn karto laakiin su-aasha meesha taagan waxa waaye dawladdu powerka ay leedahay maxa uu yahay maxay qaban kartaa dawladdu waa sidaad og tahay dib heshiisiin waa ku maqan tahay caalamkii aqoonsigiisa way ku maqneed soomaalida dhexdeedii oo kala daadsan oo state iyo state ah iyo qabiil iyo qabiil way ku maqan tahay dhibaatada way iska badan tahay dabartiina way yar tahay dhibkina wuu badan yahay marka waxay ila tahay dhibka walaalkay sheegayo dhibka aan u wada jeedno siduu walaalkay wax u dhaliila inaysan ahayn xoogga dalka soomaaliyeed in dib loo dhiso isagana xoogga la saaro waa garta waa kugu soo noqonaya cabdirasaaq cabdicasiis baan siinaya xildhibaan soomaaliyada maanta jirtaa ilama ahan inay guul ku gaari karto muxuu ahaa in runta laga leexleexdo xaqiiqadu waxay tahay marka koox dulaan kuga ah marka kooxi dhabarka ay ka jabto waxaan doonayaa inaan dadka soomaaliyeed dib u xusuusiyo maalmihii tegay ee taariikhda dagaaladii lagala soo horjeeday ama intooda badan lagaga saaray goobaha muhiimka sida magaalada muqdisho labada kun koob iyo tobankii bishii august oo dad badani ay xusuusan karaan maalintaas wixii ka dambeeyey dawladtan ka magac yar ka hanti yar ka ciidamo yar taakulada iyo aqoonsiga caalamka ay ka helaysaa mid ka yari haysata ayaa ka guulaysatay inay ka saarto inta badan magaalooyin muhiim u ahaa dadka soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan idin xusuusiyo oo kale soomaalidu waxay tidhaahdaa ninku dilay har qabow kuuma jiido ama ninku dilay waxaa kaaga sii daran kii kugu diray yacni waxaan idin xusuusinayaa dowladdu waxay caalamka tusinaysaa in xubno ka tirsan ciidamadeedu ay maxkamad milatari saartay sokun lagu riday lana toogtay halka dhagarqabayaasha dambiilayaasha daadinaya dhiigga shacbiga soomaaliyeed maalinta xigta shacbiga lagu soo dhex daayo weli ma aragteen ma maqasheen haddii ay jiraanna isaga ii sheegaya walaalkii soomaaliyeed ee dooda igala qaybgelaya sarkaal ama ama xubin ka tirsan maalin kasta bastooladaha wax lagu dilaa iyo kuwa lasoo qabto maalinta xigtaad shacbigaa lagu dhex daaya kii soo sheegaa waa la dilaa waxaan rabaa dowlad noocaas ah shacbigeedii ilaalin weyday madaxdeedii ilaalin weyday nabad sugidda soomaaliya iyo ciidamadeedu waxay ku guuldaraysteen inay cadaaladda horkeenaan sidee shacbiga soomaaliyeed uga gadaysaa fakarka ah dowladdu inay u adeegayso shacbiga wa waa gartay cabdirasaaq waad maqlaysaa halka uu doodiisa u biyo shubayo cabdicasiis waxa waaye horta waxaa meesha mudan in la kala saaro dowladdu inay u shaqayso ummadeeda ma rabto oo wax shaqaa ay ummadda u haysa male ummadda soomaaliyeedna sidaas hadalka u dhigtay sidaasaan u sheegay nin annaga waxaan aaminsanahay nin isagiiba gurigiisa loogu yimiday oo dawladdii lafaheedii meeshii maxaa la yidhaha villa soomaaliya loogu soo galay anugu aaminsanaha inaan waxaa yaraa jirin markaas qof kasta oo nool oo ilaahay xayaato geliyey nafteeda waxay ka jeceshaa male waxyaalaha kale oo dhan nafteeday ka dambeeyaan so taas waxaa u dhaafaa taas waxaa taagan meesha see wax lagu xallin karaa haddaan anigu yidhaahdo maalin waliba ama qof kastoo shaqsi soomaaliya uu yidhaahdo dawladda ayaa ficil yar samaynayso oo waxba ma qabanayso dawladdiina meesheeda loogu galay waxaan umaleynaha inaysan waxba sinan samaynaynin anigu ra'yigaas waa qabaa laakiin dawladda waxaa garanaysa marnaba ma qabo cabdicasiis markaan fiirino aragtida soomaali fara badan oo qurbaha jooga waxaad moodaa in dhaliishu ay ku badan tahay oo wax saxa iyo in laga qayb qaata nabadda iyo horumarinta qurba joogtu ay ku yar tahay oo dowladda laftirkeeda markaad la hadashay dhaliil ayaan leeyihiin qurba joogta ayaa si kale wax u arka marka aragtidaada ujeedadu ma aha inaan hanaanka dawladnimo ee soomaaliya hogaamiyayaal ka noqono codkeena annaga oo dawladnimo ku hadlaynaa la arko ma aha taasi ujeedadeena waxay tahay hogaan soomaaliyeed oo xalaal ah oo sax ah oo dadkiisa u adeegaa in la helo waxay ila tahay tan maanta jirtaa iyada oo isleh caalamka ayaad kalsooni ka haysateen ama ka hesheen dad soomaaliyeed waxba kuma falaysaan in ayna dhegaystaan waa diideen hawshaydu waxay tahay inaan saxaal qaladaadka jira tilmaamo haddii dawladdu ay qaadanaysana ahlan wasahlan haddii ay diidana waxaan u ballan qaadayaa inaan sii wadi doono dhaliilaha aan dhaliilayo hogaanka dawladnimo ee soomaaliya jalwa adaan ku siinayaa marka cabdicasiis waa sida aad sheegtay walaalkay dawladdan waa la dhaliili karaa dawladdu waa dawlad soomaaliyeed aadna shaksi soomaaliya tahay laakiin anagu xaq waxaanu leenahay diyaasbaradeenna inaan codkeenna gudbino maadaama waddan nabada oo ku dibeed garay karno oo aan runta isugu sheegi karno aan leenahay midda kale fikirka ah in la doodo oo wax layska dhaadhacsiiyo iyadoo different ideas la leeyahay oo ra'yo kala gooniya oo qof waliba leeyahay shaksi kastoo naga mid a haddana inaan ka dibeyd garayno meeshii loo bata la qaato siyaasadda westerniskaa ku dhisan waa saxan tahay inaad hadasho qalad iyo sax wixii ra'yigaada aad ka hadasho ra'yigayga anna waa ka hadlay kaadana waa ka hadashay taas waa tan ra'yiga dawladdu waxaan umalaynaa aad og tahay soomaali oo dhan waxay kusoo gaabsatay hadda nin kasta in la maqluu rabaa dadkiina waa badan yihiin ra'yina waa la wada wadaa labaatan iyo saddex sanana dawlad la-aan ahaayo nin kasta magaca uu sheego iyo waxa uu ku hadlow rabay in la dhegaysto hadduu yahay warlord hadduu yahay nin siyaasada raba hadduu yahay nin maaragtay dala shaksiyada gooniya kale marka annaga mas-uuliyadana saara taasaan kusoo gaabina waxaan rabaa labadiinaba hal su-aal inaad idhex dhigo cabdicasiis baan ku hormaraya cabdicasiis xalka maxaad u aragtaa hogaamiyayaasha jira dardaarankayga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa inay laba kala doortaan inay fuliyaan axdigii iyo ballantii ay shacbiga soomaaliyeed ilaahay hortiisa uga qaadeen iyo inaan sii wadayno dagaalka aan iyaga laftooda kula jirno ee ah helitaanka hanaan dawladnimo oo soomaaliya ka hana qaada wa waa gartay jalwo adiga maxaad u aragtaa xalka soomaaliya xalka soomaaliya very much waa waa isku dhownaha waana kala bedelanahay shacabka mas-uuliyiinta soomaaliyeed xilka ay qaadeen inay gutaan waa wax qasaba waa waajibay u dhaafteen oo shaksi kasta oo soomaaliyana iyagu ka sugaa inay xilkooda gutaan nimanka la yidhaha al-shabaab hal maado ayaa looga weyn garay karaa ra'yigayga in la helo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo midaysan waddanku hadduusan low an order lahayn kala dambayn lahayn waxba kama dhici karaan waxna ma qabsan karaan annagu madaxda waa la xisaabtamaynaa markay feelgareeyaanna waa kusoo banaanbaxaynaa wax kasta oo qalada ay ay sameeyaanna waa kula xisaabtami doonaa laakiin taladeedu waxay tahay si loo helo kala dambayn xoogga dalka soomaaliyeed ha la midayo hana la dhiso lacagtan unisomta qaadanayso askariga kunka dollar la siinaayo afar boqol shan boqol oo dollar sidii lagu siin lahay ciidamadeena ha la galo aniga intaasan taagana a- aadaad u mahadsantihiin labadiinaba waa idinkaga mahad celinaynaa wakhtigiinna qaaliga ah waa waa idin salaamaya aadi
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinteennii doodda gaaban oo maanta dhex maraysay cabdicasiis xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya kuna sugnaa magaalada london iyo cabdirasaaq jalwo oo ah guddoomiyaha mid ka mid ah ururada dhallinyarada ee waqooyiga ameerika oo doodda ka qaybgelayay isagoo ku sugnaa magaalada luuville ee xarunta gobolka kentaki ee dalkan maraykanka inta dood middan oo kale ah aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo nabadgelya